Iskaashatooyinka beeralayda degmada Jowhar iyo Waybayo bilaabeen tacbashada beero shookureed markiyo dhowaan lasii agaf-agafyaya biidi wasaaradda beero iyo waraabka maamulka Hirshabeelle siyo unku faa'iidaysadaan roobka deyrta wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ku tirsan iskaashatada beeralayda Jowhar iyo maamulka degmada iyo kormeera beeralayda iyo sidan soota shaqada qaar ku mid ah iskaashatada beeralayda Jowhar yaan mahadnagay wasaaradda beero iyo waraabka maamulka Hirshabeelle iyoona sheegeen in beerashooyo kaalin weyn ku qaada doonaan walhasaarowka degmada waxay nagu soo baaqdeen xafiiskeenna iskaashatooyinka faw waa u mahad celinaynaa maadaama ay cagafyadaan noo iibisay ay noo keentay haddana iyo wlf waa mahad celinaynaa haddana waktigaan aan ku jirno hadda waa waktiga aan u diyaargaroweyna faliinka beeraha marka cagafyadiina la siiyey waa kuwan haddana waxaan u diyaargarooweynaa dayrtii falliinkii mataqaanaa beeraha marka waxaan u mahad celihaynaa waxau ahay allihina abuurtay subxaana wa tacaala ka sukow wasaaradda iyo hay-adda faw oo aad iyo aad noo garab siiyey naga taageeray dhanka wax soo saarka abuur hadday tahay hadday tahay falliin hadday tahay dhan kasta tababaro aad iyo aad aan u mahad celihaynaa marka waxaa waaye allah mahad leh allah mahad leh wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka hirshabeelle ayaa sheegay in maamul ahaan yo on diyaarsiyin iniyo dhiirigeliyaan beeralayda gobolka oo qayb ku ee walhasaarowka dalka cagabkii hore loo siiyey tababarada la siiyey cagafyada la siiyey siday u xanaaneeyeen siday wax ugu qabsanayaan inaan hubinno runtii aadaan ugu qanacsannahay waxaan soo aragnay cagaf iyadoo howlgalayso beerfalayso shaqada sida fiican u wado midna waxaan aragnay iyadoo garaashka joogto oo garaashka taallaandhehe aadaan ugu faraxsannahay sida wanaagsan ee u xanaaneeyeen ay wax ugu qabsanayaan kormeerkeenna sidaas ayuu ku saabsanaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdana inaan cagafkii kala siino runtii waxaa lagu jiraa diyaargarowgii fasalkii dayrsi waxaan ku boorinaynaa beeraleyda guud ahaan hirshabeelle in loo diyaargaroobo fasalkii dayrsi lagu jiro